afareedooda waaweyn ayaa gudbiyey jack smith oo waaxda cadaaladda u xil saartay arrintani kadib markii xeerbeegtidu ay muddo bila ah dhegaysanayeen marag furro ay sameeyeen qaar ka mida xulafada ugu dhow trump waxyaabaha ay ka xusuustaan sidii isugu dayey iyo weliba sidii ugu guuldaraystay inuu dhalanrogo guuldarradii uu kala kulmay jo biden oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamayay kaasoo noqday madaxweynaha maraykanka bishii januari ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii dacwadan oo shan iyo afartan boga ayaa ku eedaynaysa taraam oo hadda da'diisu ay tahay toddobiyo toddobaatan sanno yuuna sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynayo maraykanka ku halisgelinaya xuquuqda dadka kale islamarkaana uu ku hor istaagayo hanaan rasmi ah oo aqalka koongareeska uu ku tirinayay codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha biden sidoo kale uu ku hor istaagay hanaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano electoral collejka ee koongareesku ku tirinayeen halkaasi bishii januari lixdeedii ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii markaasi oo laba kun oo ka mid a taageerayaasha trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee kabitaal hiilka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya waana markii ugu horreysay taariikhda waddankan ee soo taxnayda laba boqol iyo toddobiyo afartanka sanno madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddaxileed kale oo afar sanna ah halkii uu si nabada ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qof ka kala wareegaya waxaana la filayaa inuu khamiista hortago garsoorka taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay uu maxkamadda ka soo muuqdo oo kiiskan daraadii ilaa iyo maantana trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyo dib doorashadiisii codka oo la musuqmaasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah aawadeed xataa kadib markii garsoorayaal doora ay diideen sheegashadiisa toddobaadyo kadib doorashadii laba kun iyo labaatankii dacwadan ayaa sidoo kale trump ku eedaynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba lix qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran kuwaasoo midkoodna aan magaciisa lagu xusin dacwaddan waxaana dadkan afar ka mid ah ay yihiin garyaqaanadii la telinayay iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda halka qofka lixaadna uu yahay la taliyo siyaasadeed oo lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan u ah trump si loo xanimo hanaankii lagu ansixinayey doorashada oo markaasi muujinaysa in biden uu guulaystay waana markii labaad ee jack smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xil saartay uu dacweeyo trump labadii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo hore uu afartan eedood ugu soo ogay waxaana uu dacwadoogu ku eedeeyey trump inuu sifo aan sharci ahayn laba-iyo soddon dukumenti oo sir weyn oo qaran ah uu ku haystay gurigiisa maaralaago ee ku yaalla gobolka florida kadib markii uu xafiiska ka tegey halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga maraykanku farayo waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana la mudeeyey bisha mey ee sannadka laba kun iyo afariyo labaatanka waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadoogaha new york oo uu isaguna trump ku dacweeyey eeda la xidhiidha in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka trump organization si uu u qariyo lacaga boqol iyo soddon kun oo dollara oo la siiyey haweenay matasho filimaantanka qaawan ka hor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweenaydaasi aanay ka hadal hal habeen oo uu trump gogol wadaag la yeeshay toban sanno ka hor waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana loo mudeeyey bisha march ee soo socota ra'yi ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga uu soo magacaabitanka cidda ku matalaysa doorashada laba kun iyo afar iyo labaatanka